ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار mawduuca kulanku insha allahu tacaala sidii hore loo sheegay ama loo iclaamiyey alixtifaal bimawlid الnabiy sal اla alay wasalam bayna alibtidaaca walitibaac macnaheedu waxa weeye nebiga sal lla alay wasalam dhalashadiisa markuu dhashay oo munaasabad sidii ciid oo kale a laga dhigto sida muslimiintu ay isticmaalaan oo kale taas ma bidca mise waa sunno ma sunna weeyaano way bannaan tahay ama khayr baa laga heli mise bidco weeyaano shar wey labadaa kayta mawduuca munaasabada keentay waxa weeye xilligan waxaan ku jirnaa bishii rabiicu lawal ee nabigeenu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu dhashay labiyo tobankeedii labaiyo tobankeeda ayuu dhashay bishaasaan ku dhex jirnaa meelo badan oo caalamulislaami ka mid ah ayaa waxaa laga sameeyaa marka munaasabaad lagu xuseeyo dhalashada nebiga salawatu ullahi wasalaamu calayh sida kiristankuba ay dhalashadii nebiyullaahi ciisa ciid weyn oo munaasabad weyn ay ugu tahay sidaasay meelo badan oo caalamulislaami ka mid ah bulshooyinka islaamiga ay ugu sameeyaan daahiradaa iyadaa marka jirta maxay tahay xaggayse ku sal leedahay waa su-aal isweydiin mudan wey dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan oo yidhaahdaan xilligan hadda la jooga arrimo waaweyn oo ka waaweyn baaba jireen maxaa mawliid oo lagaba takhallusayba macnaa waxa weeyaan ka hadalkiisa keenay arrimo ka waaweyn baaba jira dad badan baa laga yaaba saa inay macnaha ay ku wareegeyso qalbigooda waxaa jirtaa sidaasoo kalena ani lafteedu moodayay in waxyaalo fara badan ay bulshadu ka gudubtayo diin la moodi jiray oo iska khuraafaad ahaa in laga gudbay oo dad badan ay ka gudbeen laakiin xaqiiqadii iyo waaqicu waxay noqotay inta uun masaajidda iyo duruusta calaaqada lala mooyaane bulshada inteeda kale haddaad dhex gasho kullu shay baad ugu tegey wax walba oo macnaha waxa weeyaan khuraafaad oo jiri jiray oo dhan waa jiraan macnaha sidii bay qaabimiyey bulshadana inta duruusta ku xidhan ee dhegay ama dhegaysatahay markii in la yidhaahdo hala qiyaaso bulshada inteeda kale ha loo qiyaaso marka la yidhaahdo yani boqolkiiba hal ma dhanna boqolkiiba hal ma dhanna waa ka yidhi bulshada inteedii kale aaway marka waa mawliidsanayaan mar hadday mawliidsanayaan waa in mawliid wuxuu yaha laga hadlo mawliidow maxaa tahay waa in dadka loo bayaaniyo oo loo caddeeyo taasina waa mas-uuliyadda rabbi subxaanahu watacaala uu dusha ka saaray culimada uu ka saaray inay caddeeyaan diinta ay caddeeyaan oo aysan dadka ka qarinin taasuu rabbi subxaanahu watacaala mas-uuliyad uu dusha culimada ka saaray ah hadday kasoo bixi waayaanna waa loo qabsanaya ujeeddadu marka laba mid wey in ilaahay subxaanahu watacaala dadka dhegaysta wixii horay u rumaysnaa dad badan ilahi subxaana watacaala inuu ku anfacana waa suurtagal hadduu ku anfici waayo xujadu ku oogantana iyadana yani waxa weeye waa ujeedo weyn wey iyada lafteeda haddii yani waxa weeye annaga xilku uu naga dhacana ayadana waxa weye waa ujeedo saddexaad macnaha waxa weeyaan haddii dadku wax ku qaataanoo ay ku waantoomaan oo ay kaga hadhaan waa meesha ugu dambeysay yidi diilada ugu weyn waa hadday dhici weyda soo maaha faaida la-aan marna ma aha faaida la-aan marna ma aha maxaa yeelay kelimada marka la jeedinayo intifaac in lagu intifaacana waa suurtagal adiga xil markaa ku saaran iska ridna waa inta ugu yar ee laga helo inta ugu yar ee laga helo mana macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun rabbi subxaana watacaala oo loo cudur daaranayay in rabbi subxaana watacaala aad xilkii gudatay berita si aan laguu qabsanin in ay iyaga laftoodana ilahay ku anfacana waa suurtagal macnaha inuu marka xaq iyo baatilku kala cadaado ujeeddadu sidaas weeye qolo gooniyana mabda'iya mabda'iyan qolo gooni ah ama daa'ifo gooni ah ama shaksi gooni ah oo lagu weerarayo ma jirto laakiin waxa weeye waa bayaanulxaq waay nasiixa waay addiinu nasiixa nabigeenna odhanaya salawatullahi waslamu caleyh sidaas wey intaynaan markaa jawaabta saxdaa aynaan gudagelin ee ku saabsan mawliidka la sameeyo iyo munaasabaddaa iyada ah iyo waxyaalaha la akriyo iyo usi imaad imaadyada meesha ka dhaca ma ujeeda intaynaan jawaabteeda rasmigaa gudagelin iyo ka hadalkeeda yaa waxaan hormarinaynaa insha allahu tacaala qawaacid lagama maarmaan ah iyo usus daruuri ay tahay marka hore inaan isla fahanno qawaaciddaa markaan fahanno kadib jawaabtu way noo soo bixi jawaabtu iyadaaba banaanka iska imaan qawaaciddaa dhowrkaadaan marka ku hormari doona insha allah tacala ilaa afar qaacido shan qaacido meelahaas qaacidada koobaadi waxa weeye yacni kamaalu hadihi shariica shareecadan nebi maxamed lagu soo dejiyey salawatullahi wasalaamu calayhi in ay kaamil tahay oy dhammaystiran tahay oo waxba una ka dhinnayn nebi maxamed markuu geeriyoodayna inuu ka tegey ayadoo dhammaystiran waxba uusan ka dhimanayn wax diin ah oo loo baahan yahay oo ummadda ama aakharadeeda ama adduunkeeda ku anfacayo diin ah oo nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi asagoona caddaynin uu ka tegay ma jirto qacan horta qaacidadaasi waa inaan rumayno sidaa daraaddeed ba alla subxaana wa tacala wuxuu leeyahy alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina maanta oo macnaha waxa weeye maalin carafa ah maalin macnaha waxa weye mucarafa maalin jumca ayaan idiin dhammaystiray buu rabbi ilaahi subxaana wa tacaala diintiina idiin dhammaystiray nicmadaydiina waa idinku dhammaystiray bu rabbi ilahi subxana wa tacala waatmamtu calaykum nicmatii waa nicmadaasi waa islaamnimada waay nicmadaydiina waa idinku dhammaystiray bu rabbi ilahi subxana wa tacala akmaltu lakum diinakum marka waxay kutusaysaa aayaddu diinta nebi maxamed lagu soo dejiyey salawatullahi wasalaamu calayhi inay dhammaystiran tahay inay diin dhammaystiran tahay sidaa daraaddeed buu imaamu maalik wuxuu yidhi man ibtadaca fi lislaami bidcatan yaraaha xasanatan fqad zacma ana muxamada salى اllahu عalayh wasalam khana الrisaala liأna allaha yaqulu alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina hadalkiisi isagoo sii wata wuxuu ihi imaam malik famaa lam yakun ywmaidin diinan falaa yakunu اlyawma diinan saasuu le man wuxuu leeyahay ruuxii bidca la yimaado shay cusub ruuxii la yimaado oo u arkaya inay wanaagsan tahay yacni shay buu jideeyey ilaahay buu ugu dhowaanayaa subxaana wa tacaala khayr buu ka doonayaa ajir iyo jannuu ku doonaya shaygaasina shay horreeyey ma aha oo meella ku yaala nebi maxamed lagama soo gaadhin salawatullahi wasalaamu calayh ninkii sidaa sameeyaay wuxuu sheegtay buu leeyahay imaamu maalik in nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayhi uu risaaladii khayaamay yacni inuu khayaanay wixii ilaahay usoo dhiibay ee inuu guto loo baahnaa inuu khayaamay oo sidii la rabay uusan u gudanin oo uu wax ka tegey maxaa yeelay wuxuu yani waxa weye xataa hadduusan afka ka sheeganaynin xaalkiisa iyo dhaqankiisa wuxuu ka turjumaya inuu leeyahay waxbaa diinta ka dhima ayib oo ilaahay alyawma akmaltu lakum diinakum buu leeyahay diintu waa dhammaystiran tahay soo degitaankeeda ma nebiga balaaqiisa iyo gaadhsiintiisaaad tuhmaysaayo dadkiibuu wax ka qariyey baad leeda marka saasuu marka imaam maalik wuxuu leeyahay wuxuu sheegtay ruuxaasi ama afka ha ka sheegto ama adinkiisi iyo xubnihiisi iyo dhaqankiisu ha ku tuse inuu nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayhi uu risaaladii khayaamay maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay buri imaam maalik oo uu soo daliishaday alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii diintii waan dhammaystiray bu rabbi ilahi subxana wa tacala hadduu alla dhammaystiray allada aadan beeninaynin ood rumaynayso waxaa hadhay waxa weeyaan inii nebi maxamedkii lagu soo dejiyey ee dushiisa lagu dhammaystiray in uusan dadka soo gaadhsiinin oo wax ka tegay taasina waa kufri wa markaasaa imaam maalik wuxuu yihi wixii maalintaa nebi maxamed uu noolaa salawatullahi wasalaamu caleyh aan diin ahayn maanta diin ma noqon karo saas maanta diin ma noqon karo wixii ilaahay maalmaha loogu dhowaanayey oo nebi maxamed uu jidaya salawatullahi wasalaamu caleyh waxaa unbaa diin ah wax ka dambeeyey oo diin oo ilaahay subxana wa tacaala loogu taqarubi karo oo janno lagaga raadin karo oo ajri lagu heli karo ma jira ayuu leeyahy diintu marka kaamil wey halkaa marka waxaa yani ka baxaya mar hadday diintu kaamil tahay wixii nebi maxamed ka dambeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo cibaadaad iyo wax ilaahay loogu dhowaado iyo qurubaad iyo taacaad ah oo dib laga keeno oo dhan markaa xaggee gelaya waxay gelayaan marka qashinqubkay gelayaan qashinqubka ayay gelayaano waxay noqonayaan baab la yidhahda baabulbidac mubtadacaad bay noqonayaan waana midda nabigeena uu ka digay salawatullahi wasalaamu calayh uu leeyahay nebiga ayaana tujiyey cirbaad ibnu saariya xadiidkiisi wuxuu leeyahay nebiga ayaana tujiyey maalin salaada subax markaasaa nebigu nawaaniyey salawatullahi wasalaamu calayh waana aada u xeel dheer buu nawaadiyey nebigu sala allau alay wasalam waanadaasoo indhahanagu ay la ilmeeyeen oo quluubtanaduna ay la argagaxday oy la cabsatay markaasaa wuxuu yidhi nin baa wuxuu ku yihi nebiga sal alay waslam rasuulka ilaahayu waxaad moodaa midani dardaaran iyo sagooti nin socdaad u eg tahay oo wax sagootinaya hadalkaagu yahy nebiga ilaahay oo noo dardaaran bu dardaaranna sii noo reeb dardaaran buu ku yidhi nebigu wuxuu ku yihi salawatullahi wasalaamu caleyh uu dardaarmay uusiikum bitaqwa allah waasamci waaaca waxaan idin dardaarmayaa alla cabsidiisa iyo inaad maqashaan madaxdiinna iyo maamulkiinna aada dheecdaan sidaasaan idin dardaarmayaabuu nebigu uri sal alay waslam wain kaana cabdan xabashiyan yacni addoon yacni madowba ha ahaade addoon madow waa dadkii macnaha waxa weye jaahiliyaadku ay yasi jireen addoon madowba ha ahaado xabashi oo ifriiqiyaba ha noqdee hadduuba madaxba idin noqdo waa inaad maqashaan hadalkiisood adeecdaan taasaan idin dardaarmaya buu nebigu sal lay waslam markaasaa nebigu sal lay sl hadalka waa sii wada wuxuu ihi fainahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunnatii wasunati alkhulafaa'i araashidiin yacni ruuxii noolaada aniga gadaashayda wuxuu arki doonaa iskhilaaf fara badan iyo kala jab fara badan oo ummadda dhexeeda ku yimid xaggee lagaga baxayaa marka muxuu yahay xalka khilaafaadkaasi markay yimaadaan oo dadku kala jabaano daraa'iq iyo kooxo iyo loo qaybsamo famal xal ne markaasuu nabigu sal alay waslam wuxuu yihi waxaad ku dhegtaan oo aada laasimtaan aniga jidkayga iyo khulafadii raashidiinta ahaa jidkooda khulafadaasoo mahdiyiinta ah qoladaa macnaha raashidiinta ah oo nebigu mahdiyiinta ku tilmaamay waa khulafadiisii wey kuwaa iyagaa jidkoodii qabsada buu nebigu yuri sal alay waslam ku dhega buu nebigu yuri sal alay wasalam oo gows dambeedka waliba ku qaniina macnaha laazima oo taa ha ka fuqina taa un ku dheganaada oo macnaha waxa wey ku nafbaxa wey wa iyaakum wa muxdathaati lumuur maxalu shaahidku waa halka wa iyaakum wa muxdathaati lumuur waxaad iska jirtaan buu nebigu yuri sal alay waslam oon idinka digayaa arrimaha dib ka imaan doona arrimaha dib laga keeni doono oo aniga iga dambayn doono diinta laga dhigi doono oo wax ilaahay loogu dhowaado dadku ay ka dhigan doonaan taa iska jira buu nabigu uri sal alay waslam fa ina kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaala shay walba oo dib laga keenaayey waa bidca ayaa la yidhahdaa buu nabigu uri sal alay waslam bidco walbana waa baadi buu nabigu uri sal alay waslam lafdiga isaga ah inoo xifdiya kulla bidcatin dalaala lafdiga isaga yani waxa way faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala mar kalean u baahan doonaa insha allahu tacala macnaheedu waxa weeye bidco meel alla meeshay ku timaadaba magacay wadataba ciddii la timaadaba noocay dooniba ha ahaatee waxa weeyaan muxdathadaasi bidca la yidhahdaa bidco walbana waa baadi buu nabigu lehy salawatu llahi wasalaamu calayh kullida waxaa la yidhahdaa cilmulusuulka marka la fiiriyo alfaad alcumuumka weliba alfaada cumuumka naska ku awaay alfaada cumuumka loo adeegsado macnaha alfaad guda weyn oo marka la ilaaqo shaaricu adeegsado wax ka hoos baxaya usan jirin wax walba oo jinsiga waxaa laga hadlaya yaa soo hoosgelay marka wax walba oo dib lagala yimaadaayo waa bidco sidaasuu nabigeenu lehay salawatullah wasalaamu calayh ayib ahdigii nabiga sal alay slam waxaa kaloo jiray sidoo kale saxaabada qayb ka mid a yaa waxay tageen guryaha nabiga sal alay waslam sida xadiidka anas uu warinayo markaasaa waxay soo warsadeen haweenkii nebiga cibaadada nebigu siday tahay see buu ilaahay u cibaadaystaa habeenkii intee buu taagnaadaa markii looga warramoo la yidhi nebigu saasuu u cibaadaystaa yaa waxoogaa waxaa la yaraatay cibaadada nebiga sal alay wasalam fakaanahum taqaaluuha way yaraysteen markaasaa waxay dhahdeen war nebiga ilaahay qiyaas bay galeeno nebiga ilaahay ilaahay dembigiisii horiyo kiisiiyo dambaba waa dhaafay inaguna mudnibiin baynu nahay isagii loo dembi dhaafay oo wax dushiisa saaranba uusan jirin oo dembi ah hadduu intaas samaynayo inaga wax maxaadina moodaa waa inaynu marka ka badbadinno wey marka waa inaynu ka badbadinno nebiga sal alay wasalam intuu samaynayo labalaabkeed waa inaan la nimaano waa ka marka mid yidhi anugu habeenkoo dhan baan taagnaanaya mana seexanayo habeenkoo dhan baan cibaado u taagnaan mid kalena wuxuu yidhi aniguna maalin walba ayaan soomi maba afurayaba mid kalena wuxuu yidhi aniguna wax haweenkaba u tegi maayo maba guursanahayo farahaabaan ka qaadi guur wax la yidhahda cibaado ilahay baan u guy ma ujeeda ninba meel buu ku dhuftay markaasaa nabigu sal alay waslam arrintoodii soo gaadhay uu yeedhay markaasuu yidhi maydinkaasa yidhi haabay dheh nebigu wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi horta anaa ilaahay idinku cabsi badan bu weligiinba haddaad boodaan ood kacdaan ood jabtaan cibaadada ilaahay subxaana wa tacala anigu aan caabudayo ma gaadhi karaysaan anaa idinku cabsi badan rabbi subxaana wa tacala ma ujeeda anaa idinku cabsi badan waana iyadoo sidaa ay tahay oon idinku cabsi badnahay ayaana haddana habeenkii marna seexan marna toosi oon cibaadaysan maal yani waxa weeye zamanka marna waan soomi marna waan afuri haweenkana waan guursan sunnadaydaa iyo jidkaygaa ninkii ka leexdana falaysa minii buu nabigu yhi salawatullahi waslamu aleyh iga mid ma ah yacni waxa weeye haadaan buu ka dhacayo jidkii nebigu sal alla alay wasalam uu qaaday iyo sidii la rabay waa ka leexday qarduu jeexay meel qarda ah ayuu maray oo jidkii nebiga waa gara maray salawatullahi wasalaamu caleyh ma arkaysa yacni waxa weeyaan soon la badiyo soo ma fiicna oo salaad la badiyo habeenkii la taagnaado soo wax fiican maha asalkeedu waa fiicanta ma jeeda cibaadada ilaahay oo loo inqitaaco oo lagu ishtiqaalo oo adduunyada waxoogaa layska fududeeyo waa fiicanta laakiin manhajkii nabiga sal alla alay wasalam maadaama ay khilaaftay fiicnideeda yamankii fiicnideeda meelfa ku tuur wax fiicni ay leedahay mar hadday manhajkii nabiga khilaaftay salawatullahi wasalaamu caleyh ma ay jirto waxyaabaha iyagaa asalkoodu waa mashruuc asalkoodii baa mashruuca u fiirso yani waxa way salaada iyo soonka iyo yani kulligood asalkoodaa mashruuca asalkoodu mashruuca ahaadee laakiin markii kabadbadin lagu daray nebigu waa diiday salawatullah waslamu caleyh maxaa umalaynaysaa marka midaan asalba loo hayninba asalkiisii holaaba meel uu salka ku ayay jirinba kaas miyaad umalayn in la ogolaan doono marka qaacidada koowaadi middaa iyadaa wey diinta rabbi subxaana wa tacaala waa dhamaystiran tahay wax in lagu darana uma baahna intii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh uu kaga tegayna in laga siyaadiyo uma baahna mana aqbali karto ma ujeedaa yani waxyaalo badan baa iyo ziyaadadu uga dartaa waxyaalo fara badan ayay ziyaadadu uga dartaayo waxaa ka mid a diinta alla subxaana wa tacaala haddaad tidhaahdo niya sami intay kugu xambaarto iyo khayr jacayl iska badbadso haddaad tidhaahdo yacni waxa weeyaan badbadsigaasiba waa mid kala didan yahay waa khad la jeexay waa xad la xadeeyey waa jid la qoray kaas haddii aad wax yar ku siyaadiso waxa weeyaan waxa la wixii o dhan macnaha waxa wey waa isku dhex daatimi waxba kuma yaalaan macnaha sidaa daraaddeed ayaa selafka ridwaanullahi calayhim waxaa ka soo arooraya aqwaal aad u fara badan oo tilmaamaya in ilaahay subxaana wa tacaala diintiisu dhammaystiran tahay aynaan u baahnayna in waxyaala lagu soo dardaro oo bidcooyin lala yimaado ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu yacni raaca jidkii nebiga sal lla alay waslam oo waxyaalo cusub idinku jeebkiina ha kala imaanin ood ilaahay inaad ugu dhawaataan doonaysaan maxaa yeelay waaba laydinka kaafiyeyba waxaaba idinka kaafiyey shareecadii baaba kaamil oo dhammaystiran tibyaanan likulli shay wax walbay caddaynaysaa oo isdul taagaysaa ummadda u baanta maxaa marka adiga qarta jeexan iyo yacni waxa weeyaan caqligaaga inaad u noqoto iyo inaad wax bilaabato iyo meelo kale inaad soo xagxagato iyo maxaa kugu qasbay wixii waaba dhammaystiran yahay oo waa kuu diyaara macna sidaas wey taasi waa qaacidada koobaad wey qaacidada labaadi waxa weeye haddii sidaa aan garanno waxaa ka dhalanaysaa umuuru alcibaadati tawqiifiya arrimaha cibaadada ilaahay loogu dhawaado subxaana wa tacaala tawqiifiye weeyaano waa wixii uun sharciga laga soo gaadho wax lagu dari karo ama wax laga siyaadin karana ma ay jirto caqliguna dowrkuma laha macnaha waxa weeyaan waxay ila tahay iyo waxaa ila quman iyo waxaan caqligayga ka helayaa iyo waxaan soo arki jiray iyo waxaan awowiye ka soo gaadhay iyo isir waxaasoo dhan wax soconaya maaha cibaada tawqiifiya wa xataa ijtihaad ma geli karo ijtihaad xataa waan ku ijtihaadayaa oo ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadaan ugu dhawaan lahaa ean janno ku heli lahaa cadaabna kaga badbaadi lahaa baan ku ijtihaadaya xataa lama ogolo ijtihaad ma galo ma ujeedaa caqlina meel uu u maraba ma laha caqli keliyeeta inuu u hogaansamo oo intuu fahmo fuliyo un dowr kaalintiisa waa inta wax kaloo uu kuleeyahay haba yaraatee ma jirto saas wey arrimaha markaa laba qaybood baa loo kala qaadaa diinta labada qaybood waxay yihin mid waxaa la yidhahdaa umuur alcibaada midna waxaa la yidhaahdaa umuur almucaamalaat saasay culimadu u qaybiyaan umuur alcibaada baa culimadu marka waxay leeyihiin waa tawqiifiya oo waa midda aan la ogolayn in caantayn lagu siyaadiyo wax yar inaad ku kordhiso lama ogola middaa iyadaa umuurta mucaamalaadka ah ee maalan waxa weeye guurkii oo kale maalan baaci iyo iibkii oo kaleeto arrimaha dhaqaalaha oo kale axwaalu shaksiya mara arrimaha qoyska oo kaleeto jinaayaadki iyo dadka hadday wax isgaarsiiyaan iyo qadihi iyo xukumkii oo kale arrimaha iyaga usuul iyo qawaacidda sharcigu u dejiye ayaa iyaga lagu yani lagu taqayudaya wixii ka soo hadhay wixii yimaada ee dib ka yimaada waa lagu ijtihaadaya ijtihaad baa ka furan macnaha ijtihaad baa ka furan oo khaasatan masaa-isha dib ka yimaada in qawaacidda sharciga miduun la hoosgeeyo ujeedaa masale cusub baa timid horaan aan u jiri jirin waa dhacdo dhacdada iyadaa waxay u baahan yihiin culimadu inay meel hoosgeeyaan xaggay hoosdegi qaacidaday hoosdegeysaa xadiidkay hoosdegeysaa aayadday hoosdegeysaa arrimaha noocaasoo kaleeta ijtihaad waa ka furan yahay mucaamalaadka la yidhaahdo laakiin cibaadaadka iyo waxa ilaahay loogu dhawaanayo iyo janno waxaa kugu sabab noqonaya iyo waxa ilaahay raalli gelinaya iyo waxaad ajriga ku helayso qaybahaasoo dhan wax ka furan ma jiro oo ijtihaad laguma ijtihaadi karay waxaa ila quman iyo waxaasoo dhan iyo waxaan macnaha waxa jeclaystay kama furra saas wey macnaha waxaa kutusaya arrinkaa isaga xadiidka nabiga sal alay waslam uu leeyahay man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun xadiidka qaybtiisa muttafaqa waxay ahayd man axdaa fii amrina hada waa amru diin wey man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun diintan arrintantan arrintanadan oo diinta uu ka wada nabigu sal alay waslam ninkii wax cusub ku soo dara oo ilaahay inuu ugu dhawaado uu is doonayo waa lagu diidi buu nabigu yuri sal alay slam laga aqbali maayo waa lagu celin xadiidka kalena wuxuu leeyahay ruuxii camal la yimaado camalkaana aanaan anagu amrin oo amarkanagu uusan ku dul sugnayn oo diinta uusan meel kaga oolin amarkanagu uusan ku dul sugnayn ruuxii camalkaa la yimaadaay camalkaasi waa marduudo isagaa waa lagu celinaya macnaa laga aqbali maayo wax yani tixgelin ah iyo wax ajira iyo wax wanaaga uu ka helaya ma ay jirto macna yani wejigaa lagaga tuuri qiimo weyn ma laha xadiidkaasi marka wuxuu nas ku yahay arrinta diintu in ay u baahan tahay in looga dambeeyo masaadirta ay leedahay iyo meelaha laga qaato ee aan dadku aynan iska faragelin karin maxaa yeelay rabbigeen subxaanah wa tacaala waxa raalli gelinaya maxaynu ku garan ma caqligeenna haleeli kara miyaynu garan karna ma garan karna ma macnaha dhankana loo badan yahay oo dadkiibaa dhankaa u batay sidaa daraaddeed sidaasuu ilahay raalli ka yahay miyaan daliishan karna daliil inooma noqon karay ma waxaan ka soo gaadhnay isir iyo awowyo iyo yani sidaasaanu soo arki jirnabaa yani waxa weeyaan daliil u noqon kara uma noqon kare kulligeed waxaasoo dhan wax loo xujaysan kara maaha rabbi waxaa raalli gelinaya subxaana wa tacaala ee uu jecel yahay addoonkiisana uu ku jeclaan oo kusoo dhoweyn waa wuxuu isagu sheegtay un waxaana waan idinku jeclaan waxaana waan idinku nici ma ujeedaa adiga xaggeed marka ka garani seed ku garani rabbi subxaana wa tacaala waxaan aad ku ijtihaadaysa isleedahay janno ku hel maxaad ku garan inaad haawiyaba ugu sii socoto iyo inaad janno ku helayso xageed kaa helshay ma ujeeda ilan kuma odhanin rabbigii aad jannada ka doonaysa eed wax kaga rabteed ajriga kaga doonaysay kuma odhanin ajri baad igaga heli shay walba sabab buu leeya sababkii haddaadan marin yacni musababkiisii inaad heshaay waa qariib suurtagal maaha musababkiisii inaad hesho qadaha ilahi iyo qadarkiisa waa meeshaas maalan nin baa meeshaasuu fadhiistay markaasaa wuxuu yidhi yani ma guursanin muna guursanin markaasaa wuxuu leeyahay ilmaan doonayaa inaan helo mana guursanin waxaba yaraatee camal oo uu sameeyeyna ma jirto rajona waxay ka haysaa isagoo sidiisaasa inuu ilmo samada uga soo dogo macquul miya macquul maaha macquul maaha shay walba sabab buu leeyahay sababkiisana waa sabab rabbi subxaana wa tacaala uu dhigay natiijadu inay ka ratibtoona isaguu xugmiye rabbi subxana wa tacaala marka asbaabta jannada lagu helo ee jannada rabbi iyo radihiisa lagu gaadhaayo waa asbaab isagu uu caddeeyo sababkaas sabab aan ahayn ninkii is yidhaahda janno ku gaadhi waa la goosan yahi sidaa daraaddeed bu wuxuu leeyahay ibnu rajab wuxuu leeyahy waalacmaalu qismaani cibaadaatun wa mucaamalaat faama alcibaadaatu famaa kana minha khaarija can xukmi illahi warasuulihi bilkuliya fahuwa marduudun calaa caamilihi وعاamlhu ydkl تaxta qwlihi tacalى am lahm شhuرakاء شharcuu lahm min الdin ma lam yأdn bih الlah faman تqرba ilى اllahi bcaml lam yجcalhu اllah وrasulh qرbaة ilى الlah fahuwa baطil mardud عalayh saasuu leeyay macnaa waa qeybta cibaadaadka wey wuxuu leeya acmaashu waa laba qaybood qayb cibaadaad iyo qayb mucaamalaad cibaadaadka wuxuu leeyahay wixii ka mida wixii ka baxsan xukumka alle iyo xukumka rasuulka kuliyatanba ka dhex baxsan oo aan ku dhex jirin kaasi waa lagu celinayaa cidii samaysa waa lagu diidaya ruuxa sameeyey ee ilaahay ugu dhow islana wuxuu hoos gelayaa qawluhu tacaala ayuu hoosgelayaa ma waxaa u sugnaaday ilaahyo kale oo wax u jideeya miyay leeyihiin wuxuusan ilaahay fasixin oo ogolaanin saasuu ilahi subxana watacala gaalada ku yidhi ma waxay leeyihiin jihooyin kale iyo ilaahyo kale iyo mushariciin kaleeto oo wax u jideeya markay waxyaalahan ka daata macnaha waxa weeyaan aan rabbi jidaynin subxana wa tacala ay diinta ka dhiganayaan markaasaa wuu sii wadaa wuxuu yihi ruuxii ilaahay ugu dhawaada camal uusan ilaahay iyo rasuulkiisu ka dhigin wax ilaahay loogu dhawaada camalkiisaasi waa baatil waana mid lagu diidaya ayuu yidhi yani waxa way naskaa isaga jaamic culum alxikam ayuu ku sheegay kitaabkiisa markaa kadib wuxuu ka hadlay qaybta mucaamalaadka ayuu ka hadlay ujeedadeena waa intaasu macna macnaha waxa weeyaan ujeedada hadalka gebagabadiisu waxa weye arrimaha ilaahay kuu dhawaynayeed ajriga ka helaysaay waa wax uun laga soo gaadhay nabigeenna salawatullahi wasalaamu calayh oo ama kitaabka ku yaalla ama sunnada nebiga ku yaalla ama khulafaau raashidiintii yani waxa weeyaan laga soo gaadhay intaa waxaan ahayn alla subxaana wa tacaala looguma dhawaado ruuxii ugu dhawaadana waa ku lukaasanya macna waxaa halkaaga baxaya oo iyagu dadku ijtihaadkooda iyo garashadooda iyo caqligooda iyo garaadkooda u noqonaya arrimaha adduunyada arrimaha adduunyadu iyagu waxay u noqonayaan dadkiiyo tabartooda iyo ijtihaadkooda iyo caqligooda iyo garaadkooda ay unoqonayaan laysma laysma xidhin macnaha arrimaha adduunyada waxaa laga wadaa beertaada markaad beeranayso beertu mawaadda ay u baahan tahay ee ay ku bixi og tahay ma ujeedaa qaabka wax loo beero qaabka loo goosto qaabka loo ganacsado ma ujeedaa yacni tiknolojiyada iyo horumarka adduunka uu gaadhayo diyaaradda fuulitaankeeda iyo saacadda xidhitada xidhashadeeda iyo baabuurka fuulitaankiisa iyo kullu daalika waa umuur dunya arrimaha adduunyada ayaga macnaha waxa weeyaan dawaabid baa loo sameeyo qawaacid kulliyo inaysan ka hoos bixin la doonaya waa jiraan laakiin waxaa loo tala saartay oo loo daayey dadkiiyo dadaalkooda dadka iyo caqligooda iyo ijtihaadkooda ayaa iyaga loo daayey waxaa ku tusaya xadiidka muslim uu warinaya caaisha radi allahu canha ayaa nabiga ka warinaysa nabigu sal lla alay slam maalin waa almaha ka mid wuxuu soo maray dad beer beeranaya yacni geedo ayay beeranayaan markaasaa waxay ku samaynayaan camaliyatu ta'biir talqiix macnaha waxa weeyaan marka beeraha geedaha waaweyn marka la doonayo inay midho dhaliyaan midka labkaa inta laga soo gooyo macnaha waxa wey laamiya wax laga soo gooyo ayaa kuwa dhadikaa la marmariyaa si aysan macnaha waxa wey u dhalin midhuhu markay soo baxaan si aysan u fasaadin ayaa sidaa la sameeya beerilaydaa taqaan ayagoo sidaa samaynayu nebigu soo maray maalmaha maalin maalmaha ka mid markaasaa wuxuu ku yidhi hadday iska dayn lahaayeen way u fiicnaan lahay yani hadday iska iska dayn lahaayeenoo yani marmarintan iyo ta'biirkan iyo talqiixan hadday iska dhaafi lahaayeen yani waxa weeyaan way beertu way u fiicnaan lahayd oo waxba ma gaadheen saasuu nebigu uri sal la alay slam markuu nebigu ka tegey bay iska daayeen markay iska daayeen ayaa beertii way macnaa way xumaatay midhihiina way dhaneen maalin maalmaha ka mid a wuxuu soo maray midhihii oo xumaaday markaasaa wuxuu yidhi maxaa ku dhacay beertiina timirtiinii maxaa ku dhacay geeda timireedkii maxaa ku dhacay bu nabi uri sal lay slam markaasa dee nabiga ilaahi sidaa iyo sidaasaan kaa maqalay kadibna hadalkaagii baan raacnoo farahan ka qaad natiijadiina waxay noqotay beertii inay midhaheedii be-een markaasaa nabigu wuxuu yihi sal lay slam antum aclamu biumuuri dunyaakum arrimihiina adduunyo idinkaa uu xoogogaaloo yaqaan ma ujeeda arrimaha diineed laakiin waxay ku saabsani xaggii xagga uma dhaafi kartaan laakiin arrin adduunya waxay ku saabsan antum washaanaku shaqaysta wey mana saas wey macnaha idinka iyo dadaalkiina iyo caqligiina iyo yani garashadiina ayay macnaha u noqonaysaa buu nabigu yuri salawatullah waslamu caleyh halkaa waxaynu ku garanay mawliidka markaynu utegi doonno insha allahu tacaala oo mawduuca ah ayaa waxaan u tegi doonaa ixtijaajka dadka macnaha mawliidka sameeya waxyaalahay xujaystaan waxaa ka mid a in ay odhan doonaan waxaa jira waxyaalo fara badan oo nebigu uusan ogeyn salawatullahi wasalaamu calayh oo haddana lagu dhaqmo maxaad ugu dhaqmaysaan saacadda maxaad u xidhanaysaan baabuurta maxaad u fuulaysaan diyaaradaha maxaad u fuushaan saasay odhanaya bidca oo dhan ma xume bidcooyinka qaarun baa xun antum aclamu biumuuri dunyaakum marka kala qaad arrimaha adduunyo idinka iyo macnaha waxa weeyaan yani dadaalkiin iyo horumarkiin iyo xadaaradiina wey laakiin arrimo diineed markay tahay man axdaa fii amrina bu nabi sal amru diin waay amru diin weye amru dunya qawaacidda kulligaa in laga baxo un baa la diidan yahay mooyaane yani dadka iyo macnaha garashadooda ayaa loo xilsaaray sidaa daraaddeed gabagabada hadalku waxa weeyaan inaan ibtidaac iyo waxyaala cusub oo ka dambeeyey nabigeena salawatullahi wasalaamu calayhi oo lagu cibaadaystay inaysan jirin wey macana qaacidada labaadi waxa wey qaacidada saddexaad nabigeena salawaatu ullahi wasalaamu calayhi jacaylkiisa la jeclaadaayey in ay ka mid tahay diinta usuusheeda inay ka mid tahay iimaanka ruuxuna inuusan asaxayninba ilaa uu nabiga jeclaado salawaatu ullahi wasalaamu calayh jacaylka nabigeennu arrin farca farca ma arrin iska yani caadi ahoo ruuxii doonana qaadan karo ruuxii doonana uu iskaga tegi karo ma aha tawxiidkay la xidhiidha islaamnimada hore ruuxu uu soo gelaya diintaba inuu nebi maxamed jeclaado salawatullahi wasalaamu aleyh baa laga doonaya hadduusan jeclaanin soo maha iimaanba uma yaallo iimaanba uma yaallo marka maxabadu iyaduna nabigeenna la jeclaado salawatullahi wasalaamu calayhi waa arrinana ayna doodi ku jirin waxaan u keenaya marka arrin bidcaah oo aan diinta sal ku lahayn laga hadlo oo la yidhahdo war ha la iska daayo wax badan oo ka fiican baa jire ayaa waxaa la odhanayaa nebigii baa la nacay nebigii baa la liiday nebigii baa la yasay nebigii baa lala dagaalamhayaa nebiga lama jecla oo jeeda meeshaasaa macnaha laga miisaya waxayna shaqo ku lahayn marka waxaan taqriirinaynaa min albidaaya min albidaaya ba waxaan taqriirinaynaa nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayh ninkii muslimeen jeclayni muslim maa qacan ninkaan jeclayni oo qalbigiisa aan ka jeclayni ma aha ruux muslima ma aha jacaylka nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh iyo waajibnimadiisa ruuxii ka doodana macnaha waxa weye ruux muslima ma aha taasi waa bilijmac itifaaq way taa iyada aayada aad u fara badan iyo axaadiis fara badan oo nebiga ka sugan salawatullahi wasalaamu calayhina waa kutusayaan arrinkaa isaga waxaa ka mid ah qawluhu tacaala qul in kaana aabaa'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين صمين أسو معنى ذو وحو إله سبحانه وتعالى وحليه حدي أبياشين إيا عرورتين iyo walaaladiinna iyo xigaalkiinna iyo qaraabadiinna iyo xoolihiinna iyo ganacsi iyo tijaaro aad ka cabsanaysaan inay idinku baarto oo jeeda inay idinku baarto haddii intaasi iyo guryo aad jeceshiin intaasi oo adduunyo mataacdeed iyo raaxadeed ah haddii aad ka jeceshihiin ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jidka allood ku jihaadaan haddaad ka jeceshihiin suga inta ilaahay arrinkiisu idiin imaanayo ciqaabta ilaahay idinku soo socota suga buu alla leeyahay subxaana watacala waa goodi adag wey waxaa laga dambaysiiyey rabbina subxaana watacaala dadka faasiqiinta ma jecla qoladaa adduunyada ka jeclaatay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jidka alle oo lagu jihaado qoladaa adduunyo ka jeclaatay waxyaalaha la sheegay ka jeclaadee ka doortay kuwaa iyaga ah ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka soo qaaday inay faasiqiin yihiin saas wey macana marka waxa weye wax waajiboo laga tegey unbaa fisqi faasiq lagu noqdaa goodigaasoo kaleetana waajib diiniya oo macnaha laga tegay inbuu ku imaan karaya maana taasi waa mid waxaa ka mid ah yani axaadiista nabiga sal alay wasalam halaatun man kuna fiihina fiihi wajada bihina xalaawat aliimaan saddex arrimood ruuxii laga helo iimaanka macaankiisu dhadhamin buu nabigu yuri sal alay slam oo helaya iimaanku ilan macaan buu leeyahay saddexdaa waxaa ka mid a an yakuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma ilaahay iyo rasuulkiisa waa inuu wax walba ka jecel wax alla wixii ka soo hadhay oo dhan waa inuu ilaahay iyo rasuulkiisa ka jecel oo iyaga uu ka hormarinayo ayaga uu ka dooranayo yani saasuu rabbi leeyahy subxana watacala yuu nabigeenu leeyahy salawatullah waslamu calayh wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah waa midka labaad ruuxa uu jeclaanayana ilaahay dartii mooye wax kale waa inuusan u jeclaan danaa idinka dhexaysa iyo masaalix baa idinka dhexaysa iyo xigaal baa tihiin iyo ilaa aakhirihi oo jeeda inaad u jeclaato ma ahe ilaahay subxaana watacaala baa jecel oo ilaahay diintiisuu ku dhaqma oo diintaa lagu adeegaa oo waa culimo oo ila akhiri waa dadkii rabbi subxaana watacaala waa xisbigii ilahay buu ku jiraa sidaasaa loo jeclaada ruuxa iimaanka macaankiisa dadkaasaa helay macnaha waa masalat lwalaa walbara jacaylkaagu inuu ahaado lilaahi walirasuulihi walilmu'miniin ayib ka saddexaadna waxa weeye waan yakraha an yacuuda fi lkufri kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar gaalnimada iyo mabaadida baailka ah waa inuu u necbaado inuu macnaha waxa weya sida uu u necab yahay inuu gaalnimo ku laabto oo gaalnimo galo waa inuu u necab yahay sida uu u necab yahay in dab lagu tuuro o kaleeto naar inuu galo ruuxu wuxuu ka necab yahay ma jiro nacaybkaasoo kaleeto waa inaad u qaaddo mabaadi'da baatilka o dhan ma jeeda gaalnimada iyo shirkiyaadka iyo ilxaadka iyo dimuqraatiyada iyo mabaadi'da baatilkao dhan waa inaad u nacdo sidaad u necab tahay inaad dab inaad lagugu turo oo kaleeto inaad u necabto siay naftaada u kahanayso waa inaad u kahanto ruuxaasi macaanka iimaanka ayuu dhadhamiye u helay bu nabig sal alay slam marka maxal shaahidku waxa weeyaan an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma intaasoo dhan waxaa ka sareysan oo ka cadaan badan xadiidka abu hurayra uu warinaya uu leeyahay nebigu sal alay wasalam fawalladii nafsii biyadihi laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi wnaasi ajmaciin wnaasi ajmaciinaas xadiidka anas laakiin xadiidka abu hurayra waxa weeyaan min waalidihi wa waladihi xadiidka anasna wuxuu ku daray wnaasi ajmaciin labada xadii macnaa buhari baa warinaya xadiidku wuxuu leeyahay nebigu wuxuu ku dhaaranaya salawatullahi wasalaamu calayh ilaahay baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku jirteen in uusan mid idinka idinka mid i rumaynin oo iimaankii loo baahnaa ee dhammayska tirnaa uusan laga helin ilaa macnaha waxa weeyaan iga jeclaado aniga wax walba oo uu jecel yahay waxyaaluhu ugu jecel yahay oo waalidiintii ilmihiisa iyo dadkao dhan ilaa uu iga jeclaado iimaan kaamila lagama helin buu nabigu sal lla alay sla sl muusan rumaynin ma arkaysa maxaa laada marka muusan rumaynin midkiin ilaa nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayhi jacaylkiisu uu qalbigiisa kaga weynaado wax walboo makhluuqoo ilaahay subxaana watacala ka soo haray jacaylka nebi maxamed marka qalbigaaga waa inuu heerkaa ku gaadho bal yacni naftaada xataa waa inaad ka jeclaato iska dhaaf yacni waalid iyo caruur iyo xigaal iyo dadka intiisa kale iskaba dhaaf xataa naftaadii baa lagu leeya ka hormari naftaadii xataa ayaa macnaha waxa weeyaan inaad ka hormariso jacaylka nabiga sal alay wasalam ayaa macnaha waxa weeyaan la doonaya taana waxaa kutusaya xadiidka cabdallah ibn hishaam uu leeyahay nebigaan maalin la joognay buu leeyahay markaasaa nebigu sal alay waslam wuxuu qabtay gacanta cumar buu qabtay cumar ibn khadaab radi allahu canhu markaasaa wuxuu yidhi cumar baa wuxuu yihi rasuulki ilaahayow la anta axabu ilaya min kuli shayin ila min nafsi nebiga ilaahayow wax walbaan kaa jeclahay ilaa naftayda mooyaane naftayda mooyaane wax kaloo dhan adigaan kaa jeclay caruur iyo xoolo iyo wax walba markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi cumar wuxuu ku yidhi laa waladii nafsii biyadihi xataa akuuna axaba ilayka min nafsika maya buuhi cumar maya macnaa iimaankaagii weli sidii meeshii la doonaya ma gaadhin waayo ilaa aada xataa naftaada iga hormarisoo naftaada xataa aada iga jeclaato buu nebi yuhi salawatullah waslamu calayh xataa naftaada maxaa horay marka naftii oo waxa loogu jecel yahay ah nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh jacaylkiisa ka hormari haddii layidhi maxaa ballaada cumar radi allahu canhu marka wuxuu yihi fainahu alaana wallahi laanta axabu ilaya min nafsi ya rasuul allah hadda ayaan naftayda xataa kaa jeclahay buu nb nebi alla u yidhi marka naftayda xataa adigaan hadda kaa jeclahay oon macnaha waxa weeyaan kaa hormarinay markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay slam alaana ya cumar hadda ayuu iimaankaagii meeshii la doonaya joogaa ujeeda hadduu dhamaystirmay iimaankaagii saasaa lagu yidhi marka yani jacaylka nebiga sal alay wasalam inuusan arrintoodii ku jirta ahayn oo qaطcan uu yahay bal waxa weeyaan min lawaazimi kelimati tawxiid wa laa ilaaha ila اllahu muxamadun rasulla markaad leeda muxamadun rasuulullah macnaheedu waxa weeyaan inaad nebiga jeclaato salawatullah waslamu calayh yani lawaasimteediiyo waxyaalahay keensanayso ayay macnaha ka mid tahay jacaylkaa marka qaybo badan laho jacaylkan waxaa loo jeedaa bay leeyihiin jacaylka ikhtiyaariga ah qalbigaagana inuu jacaylka nebigu buuxiyey salawatullahi wasalaamu calayh markaa kadibna haddii ay naftaadu waxay doonayso iyo nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh wuxuu jideeyey ay iska hor yimaadaan waa in aad hormariso nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh siduu rabay saas macanaa naftaada iga hormari maxaa loola jeedaa naftaada iga hormari waxa weeye oo naftaada xataa iga jeclow macnaha waxaa imaanaysaa oo la garanayaa oy ku soo baxaysaa naftaadu waxay kuugu yeedhay ooy doonaysaa inaad khilaafto jidkii nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh saasay rabtaa jidkii nebiguna salawatullahi wasalaamu caleyh sidaasuu kugu yeedhay iyaduna saasay kugu yeedhaysa waxaa lagu garan inaad nebiga jeceshahay salawatullahi wasalaamu caleyh markaad naftaadiiyo waxay doonaysay oo dhan intaad dhinac iska dhigto jidka nebiga aad marto salawatullahi wasalaamu caleyh ayadoo dhanna aad diido ood ku gacan saydha waxyaalahay doonaysa o dhan ee khilaafsanaa nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh jidkiisa khilaafsanaa macna taana waxa weeyaan yacni waa qaacidada iyaduna daruuriga inaan fahanno jacaylka nebiga sal alay wasalam inuu ka mid yahay usuusha diinta inuu ka mid yahay ayib maxaa lagu gara nebiga jacaylkiisa salawaatu llahi wasalaamu calayh una almuctarag meesha hardanku uu ka jiro halkan waa yani muftaraqu ariiq jidadku meelay ku kala baxaan baa jira meesha jidadku ay ku kala baxayaan halkan waa jacaylku asalkiisu waa min camali qalbi waa hawlaha camalku qabto wey qalbigaa qabta macnaha waxa wey hawlaha qalbigu uu qabtay ka mid qalbiguna shay la daalacan karo ma jiro allahuma inaan dhahno mooyaane uurkubaallaa jira oo quluubta daalacda inaan dhahno mooyaane quluubta wax gaadhi kara oo daalacan kara ma jiro quluubta wax daalacan kara ma ay jiraan ayib mar haddaan quluubtii la daalacan karaynin hebelna wuxuu sheeganayaa inuu nebiga jecel yahay hebelna wuxuu sheeganayaa inuu nebiga jecel yahay hebelna inuu jecel yahaabuu sheegane maxayna kala saari mal miisaan muxuu miisaanku yahay laabudda waa inay jiraan adilo la arkayo dadka u muuqdo oo wax lagu miisaami karo ruuxa sheegadka ah ee nebiga jacaylkiisa iska sheeganaya iyo ruuxa daacadda ee dhabtaa waa in lagu kala garto miisaan noocaasa waa inuu jiro miisaankii awey marka huna almiisaan marka nabiga jacaylkiisa salawatullahi wasalaamu calayhi muuqaalada ku tusaya miisaankeedu kow waxaa ka ah inaad nabiga raacdo salawatullahi wasalaamu calayhi ood ateecdo jidkiisa inaad marto haddaad jidkiisa khilaafsan tahay weliga haddaad caawo dhan ku wardido waan jeclahayey nebiga waan ku jeclahayey waan ku jecla dad ku hayso beenaalata waxaad jeceshahay ma jirto dadka halugoyn jidkii nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi haddaad mari weydo ood ateeci weydo oo dhaqankiisii iyo diintiisii uu la yimid aada qaadan weydo ma jeclid saa daraaddeed bu rabbi subxaana watacala wuxuu leeyahay qul in kuntum tuxibuuna allaha warasul qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah jacayl alle subxaana wa tacaala haddaad alle jeceshihiin oo daacad iyo dhab ay idinka tahay jacaylka alle aniga i raaca ilahay baa idin jeclaan raacidda nebigu salawatullahi wasalaamu calayh daliil waxay u tahay jacaylka alle subxana wa tacala addoonkaa uu jecel yahay jacaylka alle subxaana wa tacaala addoonkaa uu jecel yahayna wuxuu daliil u yahay inuu nebi maxamed jecel yahay salawatullahi waslamu calayh saas itibaaca la raaco jidka nebiga salawatullahi wasalaamu calayh ayib marka sidaa daraaddeed bu ibnu katiir wuxuu leeyahy aayadda markuu macnaha sharxayo wuxuu leeyahy hadihi alaaya xaakimat calaa kulli man iddacaa maxabat allah walaysa huwa cala طariiqati اlmuxamadiya biannahu kaadibun fii dacwaa fii nafsi اlamri xataa yatabica sharca almuxamadiya wاdiin الnabawiya fii jamiici aqwaalihi waafcaalihi ibnu kaiir baa macnaha waxa weeyaan aada ugu kala jeexay wuxuu yidhi aayaddu waxay xukminaysaa cid walba oo sheegata nbigu inuu nebiga inuu jecel yahay salawatullahi wasalaamu calayh oo dariiqadii nebigana aan haynin inuu beenaalo yahay sheegadkaa uu sheeganayo beenaalo ku yahay ee aayaddu xukminaysa xaqiiqada arrinta marka la fiiriyo ilaa uu ka raaco jidkii nebiga sal alay wasalam iyo diintiisii uu ka raaco aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo dhaqankiisao dhan ilaa jidka nebiga uu ka raaco jacaylka uu sheeganayaay jacayl beena inuu yahay iyo aayaddaa rabbi ku sheegay subxaana wa tacala saas xasanulbasri wuxuu leeyahay sidoo kale iyo yani culimada selafka qaar ka mid a aayaddu waxay kusoo degtay bay leeyihin zacama qawmun anahum yuxibuuna allaha faibtalaahum allahu bi hadihi alaaya qolaa waxay idhahdeen nebigaan jecelnahay nebigaan jecelnahay bay dheheen markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku imtixaanay oo ku ibtileeyey aayaddan qur-aanka aayaddan qur-aanka haddaad ilaahay jeceshihiin oo jacaylka ilaahay ad jeceshihiin uu dhab idinka yahay nebiga raaca salawatullahi wasalaamu calayh saasaa lagu yidhi marka itibaaca nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh iyo sunadiisii oo la barto oo la qaataayey xubbiga iyo jacaylka qalbiga ku jira daliilka ugu weyne kutusaya kaas waay ma ujeedaa tacsi ilaaha wa anta tazcamu xubahu ina alxabiiba liman yuxibu mutiicu baa la yidhahda macnaha waxa weeyaan waxaad sheeganaysaa inaad ilahay jecesho oo nebiga jecesha haddana jidkiisii baad garmaraysa caadatan waxaa la yaqaanaa ruux hadduu ruux jecel yahay macnaha waxa weeye jidkiisuu maraa wuu ku daydaa ta'asi iyo iqtidaabu la yimaada waxaa kutusaya qolo samaydaan arag macnaha waxa weyan hadda masalan bulshada islaamiga ku dhex jiro yani qolyahan la yidhaahdo ciyaal macno ma leh kuwan dabbijiiftaa soma arag oo jeegada xira qoladaa iyada ah yacni cidda ayagu ay jecel yihiin maalin walba moodalka iyo yani kolba dhaqanka iyo labiska uu soo saaray ku dhaqmaya maxaa keenay middaa iyada ah qalbiga ayay jacayl uga hayaan qalbiga ayay jacayl uga hayaan jacaylka qalbiga ugu jira ee ay jecel yihiin ayaa wuxuu keenaya wax walba uu soo saaraba inay ku raacaan maa hadduu xataa calalada dabada ka jexjeexo ina dabada ka jexjeexaan ujeed xataa haddii macnaha waxa weeyaan karmo karmo la isku xidhxidhay xataa haddii uu maryo ka dhigto waa inay maryo ka dhigtaan ujeeda wahaakada wax xataa caqliga ibni aadamku ka hor imaanayo oo fitrada saliimkii ay nacayso oo ay macnaha ka yalaalugoonayso hadduu la yimaado xataa waa inay ku raacaan limaada liannahum yuxibuunahum way jecel yihin jacaylkuna wuxuu kaa keenayaa ruuxa aad jecesha inaad ku dayto laakiin waa jecla haddana waa gara maraya waa been waa been saas macnaha waxa way aayaddu ka markhaatisa marka waxa weye nebiga sal lla alay waslam jacaylkiisa ka waxa ka ah in aad macnaha adeecdo jidkiisii marto saa daraaddeed nabigu sal alay slam wuxuu leeyay kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa ummadaydaoo dhan jannaday gelayaan ilaa ciddii diida mooyaane ninkii diida mooyaane oo isagu iska diida mooyaane jannada ummadda nebi maxamed rasul alay slam wada gelaya markaasaa waxaa la yidhi waman ya'baa yaa rasuul allah waa la yaabe ninka inta la yidhahdo war kaalay jannada gal ma doonahaya dhahaya yaa waay markaasaa nebigu wuxuu yhi sal alay wasalam man aaacanii faqad maxay faqad dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa ninkii i adeecana waa ninkaa jannada galay ninkii i caasiyo garab mara anigu waxaan la yimidna waa diiday si badheeruu jannadii u diiday mar rabu yidhi mar rabu yidhi macnaa waxa weye afka yuusan ka dhi hadduu doono laakiin waxa weye wuxuu ka yidhi adinkiisa iyo dhaqankiisa ayaa wuxuu ka tarjumaya inuusan janno rabin jidka keliyata jannada rabbi loo marana subxaana wa tacaala waa itibaacu lmustafa sal alay waslam tajriid lmutaabacati lahu cid kaloo la raaci kara ma jirto cid kaloo raacid mudan sheekh iyo yacni waxa weeyaan boqor iyo madaxweyne iyo min dhaqaalele iyo makhluuq kale oo itibaac mudan inaan raacno manhajkiisa naga mudan oo aan nebi maxamed ahayn salawatullahi wasalaamu caleyh ma jiro halkaa kusoo xidhmidda iyada waxaa ka mid a calaamaadka kutusaya nebiga jacaylkiisa salawatullahi wasalaamu calayhi nebigoo la weyneeyo oo la qadariyo oo macnaha waxa weeyaan laga edabsado la xushmeeyo waxay ka mid tahay muuqaalada kutusaya nebiga jacaylkiisa salawatullahi waslamu caleyh laakiin tawqiirka nebiga sal alay slam iyo ixtimaar ixtiraamkiisu waa inuu maan doontaa dawaabid bay leedahay dawaabid lagaa maarmaana ayaa jira macna sidaa daraaddeed bu ilahi subxana wa tacaala aayado badan uu yani dadka muslimiinta ah ku booriyey inay nebiga ixtiraamaan oo xishmeeyaan salawatullahi wasalaamu caleyh yani waxaa ka mid a aayaadka ina arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira litu'minuu billahi warasuulihi watucaziruuhu watuwaqiruuhu watusabixuuhu bukratan waasiila tawqiidku macnaha waxa weeyaan waa inaad ruuxa ixtiraamto ood xaqa uu mudan yahay aada mariso way macna ayib saa daraaddeed ba alla subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta wuxuu ku edbiyey in ayna nebiga sal alay wasalam markay la joogaan ayna qaylqaylyin oo hadalkoodu uusan ka sara marin hadalka nebiga salawatullah waslamu caleyh laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiyi walaa tajharuu lahu bilqawli kajahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun ninkii nebiga sal alay wasalam ixtiraamkiisa iyo tawqiirkiisa laga waayaay inuu gaaloobaya aayadda ka muuqata maxaa yeelay camalka oo hoobta oo camalkaagii dabaysha u raaco kuu yaalla camalkii ku yaalla inuu daadaay waxaa keena uun gaalnimo marka nebigu sal alay waslam ixtiraamku uu leeyahay aada siin weydo tawqiirin weydo khatarteeday leedahay sidaa daraaddeed buu cumar cumar bn faaruuq cumar bn khadaab radi allahu canhu iyo maalin maalmaha ka mid a wuxuu maqlay niman masaajidka nebiga sal alay wasalam agtiisa intay taagtaagan yihiin qaylqayliya yacni way sheekaysanayaan laakiin hadalkooda kor way dhadhawaaqayaan kor bay u sheekaysanayaan markaasuu yidhi halaygu yeedho waa loo yeedhay markaasuu yidhi xagee ka timaadeen daaif baan ka nimid bani reer daaif baanu nahay markaasaa wuxuu ihi ilaahay baan ku dhaartay haddaad reer madiine ahayd ahaan lahaydeen si fiican baan idin xanuujin lahaa ma masaajidka nebiga sal alay wasalam ayaad ku qaylqaylayeysaan oo agtiisa aad kor ugu dhadhawaaqaysaan miya saasuu cumar ku yidhi radi allahu canhu ma arkaysa marka nebigu sal alay wasalam ama ha geeriyoodo ama ha noolaado oo waktiguu noolaa ha ahaatee wuxuu ka mudan yahay ummaddu inay ixtiraamto oo ay xushmeeyaan oo aada loo tawqiiriyo inta sharcigu ogol yahay ayuu nebigu mudan yahay salawatullah waslamu calayh sidaa daraaddeed bay culimmadu waxay ku ijmaaceen oo laba isku diidin ruuxii nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh ihaanaysta ama caaya ama aflagaadeeya ama xumaan nebiga ku wajahani ay ka soo fusho inuu gaaloobayo mar kale xerada waa ka baxaya xataa waxa weye maxaa yeele waxay ka mid tahay mima yuclamu min addiini bidaruura wax walba ruux walba oo muslim ah waxyaalaha uu yaqaane uu og yahay bay ka mid tahay madax adayg iyo marka canaad unbaa ku kalifay mooyaane jahli kumaba dhacdo midan u kaleeto marba hadday kaa soo fusho nebiga caydiisu islaamka waa ka baxda taasi doodii kama taagna dad badan oo qolyo badan oo muslimiin ah muslimiin yaana dhihina soomaaliya khaasatan nashciga iyo ciyaalka ragga dhalinyarta barbaarayaay waxaa jiri jiray markay barbaarahayaan waxaaba lagu barbaaraaba oo macnaha ilbaxnimo la moodaa taqadum iyo reemagaalnimo waxaaba la magaalooyinka marka la joogay in ilaahay caydiisa iyo malaa'igta caydooda iyo nebiga caydiisa iyo sal alla alay wasalam ayaaba la moodaa inay ilbaxnimo tahy wakti dhow hadda lafteeda waad arkaysa hadda lafteeda bulshada dhexeeda waxaad ku arkaysaa dad ula bedheeraya nebiga caydiisa salawatullahi waslamu caleyh bal iska dhaafa ilaahay subxaana wa tacala cay ula bedheeraya kuwa ma muslimiin baa marka abadan hadduu xataa horaan muslim aha markaba xeradu ka baxay waa gaaloobay macnaha yaa laysu qarin waxba yaan laysasa sabin oo laysu qarin macna waxaa ka mid a nabiga sal lla alay waslam tacdiimintiisa macnaha waxa weeyaan waxyaalaha xubbigiisa iyo jacaylkiisa waxyaalaha tusaalayaasha kutusaya waa waxaa ka mid a nebigoo la badiyay salawatullahi wasalamu aleyh salligiisa salligiisa inaad badiso oo mar walbaba macnaha waxa weya magaciisu kusoo maro ama aada maqashoba inaad ku sallido salawatullahi wasalaamu caleyh maxaa yeelay nebigu wuxuu lehy sal lla alay wasalam ragima anfu rajulin dukirtu cindahu falam yusalli calayh waxaa boodhka ku dhacay nin sankii ninkaas ruuxaas oo inta agtiisa laygu sheegay aan igu saliyin xadiid kale wuxuu albakiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calayh bakayl waxa weeye ninka la yidhahdo waa ninka inta nebiga sal alay wasalam magaciisa lagu ag sheegay haddana aan ku saliyin nabigeena salawatullah waslamu caleyh markuu magaciisu kusoo maraba inaad ku salidaa la rabaa nabiga sala allahu alayhi wasalam yani waxyaalaha tabjiilinta nebiga kutusaya ka mid waxaa ka mid ah maxabada nebiga sal lay slam waxyaalaha kutusaya qaraabadiisii iyo aalu beytkiisa inaad jeclaato qaraabadiisii aala beytkiisa haweenkiisii guryihiisii inaad jeclaato nabiga salawatullah waslamu caleyh maxaa yeelay nebigu sal lla alay wasalam dardaaranaduu ummada uga ummadda uga tegay waxaa ka mid ahaa kitaabka allah iyo sunadiisa nebigu sal lla lay wasalam iyo aalu beytkiisa qaraabada nebiga salawatullahi waslamu caleyh dadkaa nebiga ku abtirsada dadkaa iyaga a waxay mudan yihiin ixtiraam gooni ay mudan yihiin in la ixtiraamo oo la qadariyo waxay ka mid tahay ixtiraamka nebiga ay ka mid tahay iyo jacaylkiisa salawatullah waslamu caleyh sidaa daraaddeed buu nebigu sal lla alay waslam udakirukum allaha fii ahli beytihi ahlubeyt ahlubeytkayga yani ahlubeytka nebiga sal lla lay slam in laga dadaalo ayuu nebigu ka dardaarmay salawatullahi waslamu caleyh waxaa ka mid a sidoo kale waxyaalaha kutusaya daliilka u ah jacaylka nebiga sal lla alay wasalam inuu ruuxu jeclaaday sunnada nebiga sal lla alay wasalam axaadiistiisa dadka culimada ee axaadiista nebiga sal lla alay wasalam ka shaqeeya ee ku dadaala ducaadda ugu yeedho dadka sunnada nebiga sal lla lay wasalam in lagu dhaqmo bidcooyinka in laga tago dadkaa inuu jeclaado waxay ka mid tahay jacaylka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maxaa yeele ruuxan wax kale kuma jeclaanaysa nebiga axaadiistiisii iyo sunnadiisii buu jecel yahay sababkaad ku jeclaatay waa nebiga daraadii salawatullahi waslamu caleyh saas wey macana marka qolyahaas yani waxay us imaanaysaa mawduuc lwalaa walbara yani cidda aad jeceshahay u hiilinayseed garab istaagayseed la jirta e hiil iyo hooda aad la garab istaagaysahay waa inay noqdaan dadka sunnada nebiga sal alay wasalam ku dhaqmaya ee dadka ugu yeedhaya ee baranaya ee dadka baraya dadka iyagaa jacaylka la jeclaadaay waxay ka mid tahay nebiga jacaylkiisa salawatullah waslamu caleyh saas weyaan ayib ruuxa jeclaaday nebiga sal alay wasalam maxuu leeyay maxaa u yaalla waxaa u yaalla kow horta saan soo sheegnayba xadiidkan soo marnay wuxuu dhadhaminayaa xalaawat liimaan iimaanka iyo macaankiisa horta wuu dhadhamin waa midda koobaad ta labaadna waxa weeyaan jannaduu gelaya nabigu sal lla alay wasalam xadiid saxiixa ayuu ku sheegay yani anas xadiidku warinayo nin baa nebiga wuxuu weydiiyey sal lla lay slam nebiga ilaahayow saacaddu goormo wey goormay qiyaamadu dhacaysaa markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam yani maxaad maxaad u diyaarsatay goormaada intaad iska dayso maxaad ugu talagashay oo ku diyaar markaasaa wuxuu yihi nabigu wuxuu yihi ninkii oo ku jawaabay maa acdadtu laha min kaiiri salaatin walaa sawmin walaa sadaqatin walaakin uxibu llaha warasuulahu bui soom badan iyo salaad badan iyo cibaadaad fara badan ulama imaanin oo uma diyaarsanin laakin ilahay rasuulkiisaan jeclahay markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi sal lay slam anta maca man axbabta cidda aad jeceshahay yaad la meel tahay buu nabigu yihi salawatullah waslamu aleyh maxaa ka weyn marka nebi maxamed salawatullahi wasalaamu aleyh inaad la meel noqoto cidda nebi maxamed jeclaaday salawatullahi wasalaamu calayhi nebi maxamed buu la meelyahay jannaduu gelaya maxaa ka fiican marka wax ka weyn oo la helo ma ay jirta macnaha sidaas ayib qaacidada afraadi waxa weeye nebiga jacaylkiisa salawaatullahi wasalaamu calayhi xadda sharcigu ugu talagalay waa in lagu koobo oo aan la gudbinin waa in laga ilaaliyo waxaa la yidhahda alguluwu fi ddiin xadgudub shay la yidhahdo ilaan shareecadu xuduud bay leedahay seerooyin ay dejisay si baa jira seerooyinkiisa waa inaan la gudbinin oo nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi waan jeclahay intaad tidhaahdo meel aan loogu talagelin oo rabbi uu gooni ah hawlo ilaahay uu gooniya inaad gaadhsiiso lama doonayo ma ujeedaa arrinkaa isagaa isagana in laga hadlo waa laga maarmaan yani ghuluwiga ghuluwiga waxaa la yidhahdaa mujaawazatu lxaddi mujaawazatu xuduudi shariicati camalan wa ictiqaadan yani xuduudda sharcigu u dejiyey inaad tilowdood gudubtaa la yidhahdaa ama camal ha ahaado ama ictiqaadi ha ahaado uluwigu marka laba qaybood buu qaysama uluwu fi lictiqaad inaad ictiqaadkaaga aada uluwi ku samayso xaddii sharcigu u dejiyey aad aada ka badbadiso oo qaafiso maalan waxaa mihaal u noqon karaya sifaatka ilaahay subxaana watacaala yaa laba qolaa uluwi ku samaysa qolo ilaahay baan tansiihinaynaa oo ceeb iyo xumaan oo dhan baan ka fogeynaynaa intay yidhahdeen bay uluwi ku sameyen ku fogaadeen markaasay waxay yidhahdeen ilaahay subxaana watacaala tilmaamo maba laha tacdiil bay ku samey sifo oo dhan bay u diideen qolo kalaa soo baxdayo ayaguna waxay isku dayeen inay sifaadka ilaahay sugaan oo wixii ilaahay tilmaamo usoo arooray oo dhan inay sugaan markaasay uluwi ku sameeyeen markaasaa waxay yidhahdeen ilaahay subxaana watacaala sifaat buu leeyahay weliba sifaadka uu leeyahay waa kuwa addoommadiisa oo kale uluwun fi libaat wey tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabida labada qoloba marka midba gees bay ubooda dhinac bay ubadata macana waxaa ka mid a maalan uluwiga yani nabiyullaahi ciisa uluwiga nasaaradu ay ku samayso kaleto addoonnimadii intay ka saareen baa waxay gaadhsiiyeen ilahnimay gaadhsiiyeen arkis waxaa ka mid a uluwiga ay shiicadu ku sameeyeen cali bn abi aalib iyo a'imadooda ay sheegaan cali bn abi aalib qole waxaa jirta shiicada qoladoodii hore qole waxaa jira gaadhsiiyey ilaahnimo waa ilaah hadda lafteeda qaar qabaa jira waa ilaah daruuruhu degan yahay waa ilaah oo uu soo noqono uu arkoosano khuraafaad noocaas oo kaleeta khuraafaad noocaas oo kaleeta waa kuwa caligubay wey intuu soo qabtay waxaa ka mid ah uluwiga ay suufiyada qaar ka mida ku sameeyaan nabigeena salawatullahi waslamu caleyh waa midaan hadda ka hadlayno wey waxa uluwiga waxaa ka mid a waxay yidhahdaan nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh nuur baa laga abuuray nuurkaa nebiga laga abuuray baana caalamka intiisa kaleo dhan laga abuuray oo dhoobo lagama abuurin miya halkaa basharka intiisa kale kasoo jeeda kama soo jeeda miya kama soo jeeda nuurba kasoo jeeda macnaha malaaigtuu la jinsi yahay nebigu malaaigtuu la jinsi yahay jinsi bashariba ma ah ma ujeeda yani waa fogaadeen meel fog bay tageen waxaa ka mid a sidoo kaleta sheegidda ay sheegaan nebigu sal alay waslam inuu kownka ku tasarufo oo dalabaadkaaga iyo waxaad u baahan tahay loo geysto oo kaalmo la weydiisto waxyaalahaasoo dhan waa guluwi daatada nabiga lagu samaynay salawatullah waslamu caleyh yani waxa misaal haddaan insiiyo matalan waxaa ka mid a beytka burdaha ku jira buusiri yani waxa weeye burdaha abyaadda uu macnaha ku tiriye oo kaleeto uu leeya akrama alkhalqi ma liman aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi alxaadii alcimami walam yadiq rasuula allahi jaahuka bi id ilkariimu tajallaa bismi muntaqimi faina min juudika addunya wadarataha wa min culuumika cilmu lawxi waalqalami ma ujeeda bal meeshay geeyaan arag wuxuu leeyahay khalqiga kii ugu karaamo badnaayo cid kaloon magan galo oon u cararo ma jiro oon adiga ahayn mushkilooyinka iyo arrimaha waaweyn markay nagu habsadaan musiibooyinka waaweyn markay dhacaan meel kaloo loo cararo ma jiro oon nabiga ahayn salawatullah waslamu caleyh oo ilaahay awa ilaahay awa ma hormaameen ma ujeeda waa huluwi waay uu sii wada markaasa wuxuu leeyahay yani waxa weeyaan beytka dambe wuxuu ku leeyahay deeqda aad bixisay waxaa ka mida nebiyow oo dadka aad siisay oo khalqigu kaa qaateen oo adigu aada ugu deeqday adduunya aakharaba cilmigaagana waxaa ka mid oo qayb ka mid ah looxa looxulmaxfuudka cilmigiisa wax walba ay ku yaalaan iyo qalamkii qoray cilmigaaga ayay qayb ka mid yihiin wa min culuumika culuumtaada faraha badan ee kale ayaa looxulmaxfuudka cilmigiisu qayb ka mida yahay cajiib uluwi intaa ka fara badan xaggee ka imaan marka uluwi intaa ka fara badan nebigu sala allahu alayh wasalam looxulmaxfuudka ilaahay wax walba ku qoray intuu waxa ku yaallo oo dhan ogaaday ayuu weliba culum kale lasii dheri culum kale lasii dheri soo hariib ma ah meel kaloo wax lala aadana ma ay jirto oon macnaha nebiga ahayn salawatullahi waslamu caleyh oo mashaakisha iyo dhibaatooyinka loola caro roob baa laga raadsan oo haweenka macnaha waxa weeyaan maaratay dhari waayey baa laga dalbi inuu macnaha waxa weeyaan uu ilmo siiyo ma arkaysa oo abaaraha iyo dhibaatooyinkaa looga carari oo nabadgelyo darrada looga carari wax walba oo macnaha kugu dhacaba nebiga ula cararmay macnaha burdaha ma taqaanaa soo burdaha si fiican u garan maysaan hay waa lagu wardin jiray haddana macnaha waxa weye kitabkan insha allahu tacala aan u tegi doono ku yaalla ayib marka waa qulubii nabiga lagu sameeyey sal alay slam daatadiisa lagu sameeyey waxaan u tegi doonaa insha allahu tacaala kitaabka yani mawliidka ah oo hadda meeshan inoo yaalla ayaa waxaan u tegi doonaa ghuluwi sidaasoo kale oo nebiga sal lla alay slam aad ay ugu xadgudbayaan xaddiisii bashariga ahayd inta la dhaafiyo waxyaalo ilaahay uun uu gooni ah la siinayo kitaabka mawliidkaa baan ugu tegi doonaa insha allahu tacala